haddii aan inoogu noqdo warbixin kooban oo aan inaga siiyo dugsiga howd secondary buu hoodle oo soo qabanqaabiyey xafladdan aannu ugu magac darnay xog iyo horumarin waxaynu ku kala qaadanaynaa xog waxbarasho waxaynuna iskula eegaynaa sida aynu waxbarashadaa u horumarin lahayn dugsiga hawd wuxuu galay sannadkii shanaad ayuu galay sanad dugsiyeedkii laba kun iyo lixdii laba kun iyo toddobadii baa la furay fonfoorkii u horreeyeyna sannadkan uu ka baxay laba kun iyo sagaal laba kun iyo toban ardayda sannadkan inooga baxday oo aan filaya warbaahinta inuu dadka badankiisu kaga warhayey labaatan arday bay ahaay labaatan arday ayaa inooga baxay ilaa hadda waxaa soo baxday natiijadii maamul goboleedka ama dowladda puntland falilaahi alxamdu waa wada najixeen ardaydu weliba mustawe aada u fiican oo e iyo biya ayay ku najixeen degaankeenna waxaan filayaa puntland waxaa ka galay laba magaalo xudun iyo buuhoodlean mid walba labaatan arday bay ahaayeen xudun ma waxaa laygu yidhi koob iyo toban baa dhacay mise sagaal baa dhacay baynamaa innagu falilaahi alxamdu iyo ardaydii ay inoo wada gudubtay labaatankii arday labaatankii arday ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nasiib u siiyey qaarkood in deeq waxbarasho oo maamul goboleedka puntland uu helay inay ka qayb galaan gaar ahaan ardaygii ugu sarreeyey oo ee keenay waxa uu helay tacliin deeqa oo dalka suudaan ah arday kale isaguna wuxuu helay deeq waxbarasho oo dalka yaman ah oo runtii kulliyad aadu fiican oo ah kombyutar iyo saynis ayuu helay saddex gabdhood oo ardayda ka midina waxay heleen diblooma dalka etoobiya ayay iyaguna heleen inta ka hadhayna insha allahu tacaala waxaan u rajaynaynaa dibad ha ahaato ama dalka gudihiisa jaamacadaha lookalka oo iyagana ay ku ballan qaadeen in biidni illaahi tacaala iyaguna tacliintooda ay sii wataan waxaan filayaa iskuulka haddaan warbixintiisa u noqdo oo sannadkii shanaad ama sanad dugsiyeedkii shanaad hadda galay ardaydii u horraysayna ay sannadkan fonfoor ka baxday wax badan buu inoo soo kordhiyey baan isleeh ama xagga dhaqaalaha ha noqoto ama xagga sumcadda ha noqoto ama xagga aqoonta ha noqoto wax badan buu degaanka ka taray sumcad ahaan waxbuu inaga taray oo degaan intaa leeg oo aan sekandari lahayn ceeb bay runtii inagu ahayd ardaydeennu waxay tegi jireen gobollo fog ceeb bay ahayd marka la yidhaha xaggee ka soo beddelatay ardaygeenni oo boodhana inaynu degaankeennii dugsi sare ku yeelannay oo ardaygoo hoosahan ka baxay oo dheexahan galay haddana sarahan inuu galo waxa weeye waa wax aada u fiican waana wax magac uu ku jiro waxaan is leeyahay sidaa uu sumcadda wax inooga taray dhaqaal ahaanna waxbuu inooga taray oo ardaydeenna intaynaan iskuulkaa furannin ka hor boosaasaa loo dirayey sekandari markuu baxo oo burcaa loo dirayey oo qaar baa jigjiga aadayey oo garow waa la geynayey oo laascaanood bay joogeen waynu ognay dhaqaalaha ku baxayey arday boodhan la geeyey oo hudheel la saaray oo nafaqadiisii iyo fiigiisiiba la bixinayo waxa weeye dee dhaqaalay ahayd maantana in dhaqaalihii uu inoo baaqdo oo wax kale oo tacliin aynu ku qabsanno ama dan kale aynu ku fuushanno waxa weeye waa horumaraynu dugsigan ku gaadhnay aqoon ahaanna waxbuu inooga taray oo maanta dee waa sannadkii horreeyo labaatan arday hadda inooga baxday fasalka ku xigay hadda afraad sannadkan u fadhiyaa waa ka badan yahay ka kalena waa ka sii badan yahay bale waxaan rajaynaa insha allahu tacaala iskuullo kale oo sare inaynu furanno ilaa aynu marka dambena makansanno sidii aynu jaamacadda u furan lahayn marka waxaynu galabta isugu nimina waa tacliinta waxaa maanta inoo abuuran beri dhoweyd oo aannu tiro koobnay ardada degaanka wax ka dhigata gaar ahaan magaalada buuhoodle laba kun iyo afar boqol oo arday bay noqdeen way ku wareegayaanoo de waxaa laga yaabaa aroortiina inuu iskuulka tago galabtiina malcaamadda saa umaanaan tirin laakiin hal arday ahaan baanu u tirin laba kun iyo afar boqol oo arday bay noqdeen degaankuna runtii waa degaan aada u ballaadhan caasimadiisiina waa buuhoodle dhul badanna waa looga soo tacliin doonanayaa meel istaraatiijiyana waa ku naalnaa dee waxay ahayd nambar ama tiro intaa ka badan in maanta malcaamadaheenna iyo iskuulladeenna laga helo taa dadka laga doonaya inay wacyigelinteeda sameeyaan dhiirigelinteeda inay bixiyaan waa dadkan halkan fadhiya oo ah ehelkii iyo dadkii ahlucilmiga ahaa iyo aqoon-yahanadii iyo madaxdii dalkaba marka waxaan insha allahu tacaalaa baraarujinaynaa sidii tacliinta aynuu horumarin lahayn sidii tacliinta aynuu ambaqaadi lahayn oo aynuu boorin lahayn oo aynuu dhiirigelin lahayn oo aynuu maalgashan lahayn tacliintu maanta dhaqaalay u baahanta waalidiinta markaanu yeedho yaa laga yaabaa qaarkood inay cabtaan oo ay yidhaahdaan waxaasaa naga maqan ama baahida caynkaasaanu tebaynaa markaasaa waxaan dhahdaa shaqada aanu haynaa waa shaqadii dawladdi qaban jirtay mu'asasad tacliimiya oo ballaadhan waxa weeye dawlad baa maamuli jirtay wacyiga lagu jirana waynu ogna waa xilli dadkaba laga cararo annaguna waaba u xero dhigan xeraanu u samaysan marka runtii culays badan baa jira culays dhaqaalaa jira tacliinteennu horumarin bay u baahan tahay iskuulla inaynu dhisannay u baahan tahay dhul inaynu u iibsannay u baahan tahay dadkii dhigan lahaa inaynu ku dhiirigelinno iyo inaynu dhaqaalahooda ku bixinno yaa laynooga baahanya dadka maanta loo daba fadhiisanayo ama la weydiinayaana waa intiina halkan fadhida iyo in la mida marka waxaan mar labaad boorinaynaa aan tacliinta fadhiga uga kacan ummadii waa tacliin haddaynaan tacliin helin cidna waxba la qaybsan mayno degaan ahaanna horu mari mayno waa sidii wiilkii aan haddeer idiin sheegay markaan xafladda furay waxa weeye gobol walba shahaadada lagaga soo xidhay maanta berri waxaynu dadka wax kula qaybsanno oo gobolnimo ku dalbanno oo madaxnimo ku raadsanno oo magacaynu ku helno ayaa laynooga baahan yahay waxaan filayaa dee wakhti waa iska gabaabsi waana badanno waa gogoosanaynaa iminkana insha allahu tacala waxaan ku soo dhowaynayaa brofesor cabdirasaaq lafoole bal isaguna dawliskii wiisha inoogu riday bal inuu isaguna inooga warramo falyatafadal